bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhugunsubiyaal ha ka dhawaada qodobada warkaynahamiinama isan ka dheegi doontaan labaatan iyo lixo juuna oo la kuxusi magaalada muqdisho madawiine farmaajo oo wax dhigtay taalada daljirka dahsoona wasiirka beero iyo waraabka maamulka hirshabeelle ayaa ku hadlay kulunku dhii jawhara dhallinyarada baydhabo oo ka baaqiyay inila roojiya xiisada colaadeed ee ku teegan baydhaba maamulka degmada xudur oo ku wardiya xiisada ha ku cusboonaatiya degmada xudura odayaalka dhaqanka ee kanoola degmada dinsoor yamay bayo cambaareena gudoomiyaha degmada dinsoor wadahadal muqdishoonku dareera madaxda galmudug gudoomiyaha golaha shacabka oo booqadigeeka xarunta baarlamaanka jabuuti kenya oo qaadaaya ka howlgalka kudhaanka ee al-shabaab akhbaaraadka banaanka idaacadda warsan iyo sinhaytonome baa ku mid ahaa isbeen oo la wareegtiyey howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda yuhuudda oo duqeysay caasimada dalka siiriya ee dimashaq
wartan media network waxay idiin soo sabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxa wartan media network
labaatan iyo lita berilihaatan lamada kun tumiisiyeedka intaasii timi bahaayana qodobadii warka haddana ha ka dhawaada iyogii oo fidfidsan labaatan iyo lita jun oo muqdisho geeka la kaxusi shukri ismaaciil axmed iyo warkaasii tinin hayta
weyb waa munaasabad la kuwiinayay labaatii lita juun kun sagaal boqol lixdankii oo ay qoontoysiya sanaguuradii ah ku wareegatay maalintii xornimada soomaaliya ku qaadatay gumaystiga ingiriiska ee ku tali jaray gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo la kaxusi geyga soomaali gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho munaasabadan oo la kaqoba dhimanka dowlada hoose ee muqdisho iyo weybaa ku qeyb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo golo wasiirada ee xukuumadda soomaaliya xildhibaanada lamada ming maamulka gobolka banaadir saraakiilla ciidanka qalabkuweeda iyo marti sharaf kala xafladan iyo weybasaas oo kale gooboo ku hayay fanaaniinta hobolada waaberi ee qaranka soomaaliya waybana meelaha ka bandhigeena ah heese ku turjumayeen toddobaadka xorriyadda oo iyo kumidata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo meelo munaasabada hadallo ku jeediye iyo ku hadalay sanad guurada qoontoysiyeedaad ee ku wareegatay maalintii xornimada gobolada waqooyi ee dalka islamarkaana dhulka soomaaliyeed hor ee lagu teegay calan soomaaliyeed wusoona walyar dadka ku xasuusiyey maalintii la turiyay calanka soomaaliya ee gabay yeelantari calanka buluuga ee soomaaliya oo astaan ee dabaaldega ah lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walbuu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo wadannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa lixdii taariikhiga ahayd cabdulaahi suldaan timcadde oo mar alle markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo xidaan qof walba oo soomaaliya uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana sii ka nasaar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba iyo wakhti kasta ay joogaan gumaysi nacayb ama diidan gumaysi taasoo kale madaxweynaga iyo tilmaamay intii mas-uuliyad weynye ku saaranta qof kasta oo soomaaliya ee xaqiijowka higsiga hajireenka ee ka qotoma soomaali hore oo midaysan waybanuusi sheegay xorriyadda geedka soomaaliya haysata antilaha kabi dhiigii dhaqaalaha uusana saas oo kale ku hadalay muhiimada yeelata wadaniyada xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyo lagu bixiyo dhiis iyo dhaqaal lagu bixiyo wey waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga ficnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan sidai ahaan lahaayeen waxaanse sheegaya in loo baahan yahay inay tahay wakhtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeele guushaas waxay ka bilaabatay kun iyo sagaal boqol lixdankii markii waqooyi iyo koonfur ee isku darsoontay guushaas oo ahayd guul ummadda soomaaliyeed u horseeday soomaalinimo iyo midnimo wadannimadu ma aha inaad soomaali tahay keliya maaha wadaniyadu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyey ku guulaysteen oo ay ku guulaysteen inay soomaali mideeyaan oo ay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay walaaleeyaan oo ay gacmaha ay qabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay patriotism wadaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sana iyo bar ka hor wax wadaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaya wadaniyad soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato labaatiyo lita juun ogeeka kabeedan yawayba bilaawatay maalmo toddobaadka xorriyadda soomaaliya iyona saasoo kale kowda luuliyo lan dabaal degi doonaa markii gobolada koonfureed ee ku xorowtay gumaystigii talyaaniga islamarkaana iyo midoobeen koonfurtii waqooyiga madawiine farmaajo oo ubax dhikay taalada daljirka dahsoon madawiinaga dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geeka ubax dhikay taalada daljirka dahsoon ee degmada boondheere ee gobolka banaadir madawiinaga iyo markuuse deeri taalada daljirka dahsoon iyo meebaasalaan sharafa ku qaaday cutubyo ku tirsan ciidamada baanbeyda ee booliiska soomaaliyeed madawiinaga dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ku hadli muhiimadda xuska labaatan iyo lita jun iyo sida shacabka ninka baahanye iyo sida shacabka ninku baahanye iniyoonka diyaargaroobana saas oo kale madawiinagaya sheegay in shacabka soomaaliyeed ninku baahanye iniyo ku shaqeeyaan midnimada maybana is tilmaamay in dowladiis iyo ku shaqeeyi doonto horumarinta iyo nabadgelyada dalka labaatan iyo lita jun kun sagaal boqol iyo liidankii maybaye haytay markii calan soomaaliyeed oo xur ee lukuteega geyga soomaaliya maybana hadda lukurooge konton iyo siyeed sana odayaalka dhaqanka oo ka nool degmada diinsoor iyo mayba iyo cambaareen iyo ondirana guddoomiyaha degmada diinsoor mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo ninhaaya odayaal hakujiyada degmada diinsoor ee gobolka baay ogeeka hadday moodeen idaacadda warsan iyo mayba sheegeenna inuu ashta ku kiciyin guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow maybakaeedeeni guddoomiyigii inu isukusuub afdhub maamulku inu iska gooni weeli ik-idan talada degmada diinsoor iyo oo ha qaadeen tusaale arrimo dhiniga maamulka ee oo isukujaysidii guddoomiye shigshigow degmada diinsoor taasoo hayti wasan iyo isqobadeenhan oo ku mid hay guddoomiye ku-xigeenadii hamari degmada diinsoor hana soo sheegeen ini beryobo un amuudeen uqdadiiyo meelo ku qaadeen maybana hadal joon dhikeena sidatan magacay mayl areey shariif xaaji aymuy abdinuur al aree mayba kumid aha ganacsatada degmada diinsoor khaasatan oo ka sugan magaalada baydhabo mayna faday intaan ku hadalo ini ahan oo ka saabsan degmada diinsoor oo mayl ahay cadasho uma ku celna gudoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow kaas oo mayl ahay unan ku cabadaano haddii una celna dadkii ka dhaqana imaka noolay degmada diinsoor oo in iska jaro culamaa udiin ganacsato dhalinyaro aqoon-yahano in iska jaro oo mayl ahaa meelitan ee ka kulansanne marka cabashaduna qodna maybu ah mayl ahaa gudoomiyaha maybaan ka eedayaane ini mayl ahaa isa dhibwiin mayl ahaa ka jeysida degmada diinsoor oo aan ka horreyto dhiniga mayl ahaay maamulka dadkii oo mayl ahaay dowladda mayl ahaay koonfur galbeed ha dirtay digreetada haasiidi oo aan ka horreeyay guddoomiyihii meel ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda xasan diinsoor ini meel ahaa meelus meel ahaa ka dhibaateeyey oo meel ahaa sheega dhibaateyntan aan ka horreeyta ini meel ahaa number kow aan diido meel ahaa airbortka shirarka ka dhiyaa walaas aan diido kabacdeen wali markaas ku dambeeyana oo gurishay ka cunu qabateeyo oo maamul i wali ka saabsan shiladiis iska koobeeyo guddoomiye ku-xigeenkaas aan la taladaana isuna lan xanuunsan haay dhiikar qabay meel ahaa saasaan dhimidi kabacdana mayl ahaay lankii usahaay markii oo mayl ahaay la bedeli lankale guddoomiye ku-xigeen ah oo mayl ahaay amnigii siyaasadda ee dowladda koonfur galbeed magacawday ini sidoo kale lankii saasan la dhagami oo mayl ahaay inshaga usan oon qabateenkii lankaas mari marsi mayl ahaay shirarkii iyo wali eelboorkii iyo mayl ahaay ku hiri kabacdeena gurishay kuna qabatay maamulka intiis kale mayl ahaay kuna qabatay news mayl ahaay la shiro kabacdeenna mayl ahaay insheegada news ha tarxiilo mayl ahaay geedka ka suganya magaalada tan baydhabo marka intaasa ka eedayaana may sidoo kale ka eedayaan guddoomiyaha degmada diinsoor ini mayl ahaay us mayl ahaay maamulkii oo gebi ahaanba magacaawday dowladda koonfur galbeed oo kumid ayi lanka lahaa maamulka ee lanka aan xil saaranaay maamulka iyo maaliyadda degmada diinsoor sheekh cusmaan nisun sidoo kale meel ahaayi shaqadiisan diidi gurishay kuna qabatay kabacdan haa tarxileegiya kabaydhoo ka suganyihin
sidoo kale odayaalka may baa sheegeene iniyo kulukulumen maamulka guddoomiye shigshigoow anribooyow iyo wilibo carmar ku taaglayow iyo odayaalka beeloo degaw degmada diinsor oo berjo guddiidiy hadaljo iyo iniyo dhaa iyo inuu sagaalada iyo inuu sagaalada taladayo siyaayaag iyo mudnaantiyo kilayin degmada diinsoor laankuun en badan war sii sheegnay odayaalkii haddeen dheer garadkii iyo wali hadda hadaleeno hortay hadaleen doshii en badan sheegeen markuuan ha koobay mayba ha ka koobay maamulkan oo maarane gobolka maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka number kow laankuun adigiin ku awaadahay number labo haddana adig gudoomiyihii gobolka ata degmooyinkan oo dhan adig hoos kooya madaxweynaaga an badana warqad maaragna yaa yaa ku qoranay lankun jeeni un oo isku duubowna beeloogi meeli degaay oo dhan hal hal qofan dhamana noo isku duubowna warqado badana jeeni warqadoogana haddu kor malka gaadna santuglay galaayana ma war haddu kor laka qaadi oo muuqdu ma aragna fawlug kulley abulshey loog oo kale ayaa nahayta may fadaane sida inka dhaqsa badan maamulkii ka degmada kan gobolka madaxweynaga inka weyniye koonfur galbeed yalles una koonfur galbeed ana cid kale unaga waadaana mar hoo madaxweyne lankan oo intan awaad e kenku gudbiini warqad hadal dowlad haanshe ka taali lah intan haanshe ah kenku gudbiini intan warqad ah kenku gudbiini ilaa i hadda hadda roogdu hoba lankan haa nagdu una guuraana beeloogya khaas khaas an farageliy an dheer magaratoba waxaa gobsadee oo usujaabshay ka jaro si in weel inti in saxiix lankun dilshay in saxiix si in weel oo waana maamul kan mas-uul beeleed iska dhaafa ini oo iritobisa waardeeshi hataa maarne oo ini liindhiibo hataa an awoodnay xaq ka lahayna mas-uulkii oo mas-uuliintii oo boqol iyo lixdankii gurahaa saxiixeen oo mas-uuliintii caamka haytay oo deegaankaas qobdeen usuga antistiska bedeli kaasoo gubsanyaa meeliyoon bahayaan male iritamuq baha koraan meeliyo wal hobalanke hadaloona ee dilewa le hilibshay ay taame dhowr qofo oo usugu maarnay hilibshay eesiya ankahin jibaadahay sida oo dad badan hadda magayaasho dhawo kore laakiin inaan hadda dhawoona munaasib ka imay laakiin holla iweydiyoona eedaan magayaasho dhawaa oo hilibsho eylisi eylin eebay hilibsho na dhawatee madaxweyne ma arrintaan oo dhan adi mas-uul ku ah una mas-uula noo ete lankuna mas-uula ku ata mas-uulkii inka sarey koonfur galbeed aduwa lankun walna ku qabay how lankun walna ku qabad wayta una deegaankaas walma kaligini waana may baa iska daynay iniuna la xiriirna gudoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow oo kasugun beledkun baydhow xiriirniga telefoonka una la suubini ini una kuweydina eedoo i ashtakadiyo odayaalka degmada diinsoor iyo ha ku jeediyayaan waana ku qabaan maamuljey ilow nasiib daro minin suurta galna ini usaniila hadala teleefonkana noo qabada may baana odayaalkanka dambooyintii hajeediyeena waana ku codsadeena dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inay guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow nin ogolaana inuu istakanagada degmada diinsoor hoogi dowlad goboleedkii etadaasa ini matela shacabka degmada diinsoor oo odayaalkun edsooyo ka hadalaayeen wasiirka beero iyo waraabka maamulka hirshabeelle ku hadlaya kulunku dhiya jowhara warkaasmay baninhaaye bashiir cabdulaahi cusmaan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle xasan axmed mudey ayaa waxauu kula la qaatay qaar ka mida aqoon-yaaniinta ku sugan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle wasiirka waxa uu sheegay in hadda ay wadaan dadaalo shaqo abuur lagu samaynayo dadka aqoonta leh ee ku sugan magaalada jowhar asigoona uu u baaqay in ay ka shaqeeyaan horumarka gobolkana horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay beero wasaaraddana beerahana waxay ka mid tahay wasaaradda koowaad oo marka la fiiriyo deegaankan laga rabo horumarkiisa iyo dhaqdhaqaajintiisa ay u xilsaaran tahay haddii jaamacaddii beeraha raggii ka soo qalanjibiyey ay wax activities ay haysanin ay magaalada iska joogaan ama ay balooni meelaha ku cayaarayaan deegaankiina beer laga shaqaynayo kii beer oo jaamacadda beer soo abalaagalay lahaa soo codso lahay niyaduu ka jaba wuxuu leeyahy maxaa beer jaamacad beer maxaa ka gelay kuwii bartiyaaba mataqaana magaalada balooni ku cayaaray aqoontiinii anagoo ka faa'iidaysanayno idinkoo deegaankii u dhashay wax laisla heli kara maxaa yeelay nin muqdisho laga keenay oo jaamacadda daara ka soo baxay nin oo ka yimid kismaayo nin ka yimid baxa waxa waye wuxuu rabaa guri la dejiyo asal la qalabeeyo meel adig gurigaagaa degan tahay waxaayaa uu shaqo taga keentaa marka marka taas xiriirka inaan toosina al yiraahdo waxaana idinku dhiirigelinaa baaduu ila yirahdo waxaan rabaa dhalinyarada sheekh abdulasmaan hadi warsan barzulin dhalinyarada baydhabo oo ka baaqi in la roojiyo xiisada colaadeed ee ku teegan baydhabo cabdikariin jakarta iyo nin fiiriye qodobkaasa baaqyada nabadeed oo yejeedi ahayn qaar ku mida dhalinyarada magaalada baydhaba mayba ku dambu idinku gadaal markii xiisad olaadeed ha ku usboonaatay gudo magaalada baydhaba haana sidoo dhexeeyaan beelo walaale wada degaan gobolada baay bokool dhallinyaradan iyo mayba ka baaqana intii olaada la rooji walwalba oo laska haysado lasi degan oo nabadee landhamaaye waan isafyaan beelo dagaalka ku dhexeeya qaar kumida dhalinyarada oo la hadali warsan yaa baaqun jeedi magaalay waliba leeraya birtaa hasan nuur meyba kumid ah dhalinyarada ka nool magaalada baydhabo horta beryaun waxyaabo qalalaasaya ku jari magaalada meyba kocodsada lahay walaalo beelo kumida intii nabad la dhiga dagaal madi kurii ka dhamad maa kuriima ka dhalado meyba kocodsada lahay intii ku fikiraan mustaqbalka dalka ku fikiraan mustaqbalka ayaalka hadda dhalow doon fadlan meyba lahaa meyba baaqan diray dhammaan dadka beelo hadda tahay sidan intii la dhaha dhiga nabad anoo leero magaaga cumar saala xuseen anoo kumid ah dhalinyarada koonfur galbeed mayba qabiilaadkan ishaysada oo iska haysada magaalada baydhabo gobolka baay mayba xiisada iyo geega lamaadan ber ka taagan magaalada baydhabo qabiilaadka ishaysada walaalnyogaanu mayba garabkaanu mayn sheegane xaalada hoo ada geegaada eerta qabiil xibile ishaysada gobolka baay iska haysadan leera mayba un xaaladan innagadaas min innagadaas argagaani gale magaalada baydhabo dagaala ka jiran ley anidiinay mayba hoo un un dagaal ha qaadno un qabiil ahaan ha ku qaadno mayn oo dhimadaas bilaantanon oo ka dhimadaas odayaalkanon oo ka dhimadaas odayaalka koonfur galbeed oo maynka digay odayaalka fadlan odayaalow xaliya xalintan dhibaatooyinka khilaafaadka era lamada qabiilood ina sheena lamada qabiilood madkina sheentan era ay walna isku haysada ay walna laku dili dheh laakiin sooda erta isku fiirida lamadan qabiilood iyo islaamaayaan xaaladii haka galan magaaladii dagaal iyo wala argagax iyo wala bililigsi iyo wala kooy doono bililigsiina kooy doono walwalba kooy doono laqo ududun qoob iyo la dili doono hoo hadda bilaawd laakiin hadda nabada qobno amniga qob maynka digay odayaalka koonfur galbeed oo xaliya halintaan xon halay doonaan dhalinyarada maamulka koonfur galbeed ya halay doon ilaahay dadaal maalmooyinka dambuwey meyba sii korraayay baaqyada shalduun ee ka eedan inta xiisadan la rooji oo yejeediayaan odayaalka dhaqanka abwaanada walgorodka iyo qeybo shalduun ee bulshada haana sii dhammaantay hajeediyan inta xiisada la dejiye maamulka degmada xudur oo ku warbiya xiisadaha ku cusboonaatiya degmada xudur warkaaseetii maybanin fiiriyaya maxamed nuur qalinle meydandhow magaalada xudur oo qiyaas ahaan toban kilomitrin jartee waliba la sheegahaya intii xiisad qabaa'iliya ku teganta taas oo in badan iyo haranagati walibana bulshada tilmaamahayta intii xiisadahood mid ku bedelahayta meeli hora maadaama maamulka iyo nabadoonada degmada xudur iyo halunku diirahayna sun arrintaasay waa la hariyi tunalunkoogana weliba geekaana waraysi lawaadladay taliyaha saldhigga degmada tan xudur xuseen boorow walibana husiin sheegay intii ilaa ay hartay usi gacantaanka dhegna cidii ku dambaysay falka isku dirkan qabiilaadka
beelada halgeeyuu kaliku laabtaagday waliba bayagday maamulka degmada kale aqyubta boliiskiyo aloo arkay kaleesadig degmada iyada arkay bixitaankan arkay amarisa kibi gobolataba gobolka iyo arkay miiladaa jambali walaakana kulan arkay boodka bood beelada bood ayuusan arkay miilhoolataaga arkay amaka keesanta iyada iyo ama xuriyaan iyo amaka keesayin boodki ardaygii
taliyaha saldhigga degmada xudur oo hadalya sii weeda weli banaan taasiinka daray intii arrantunya ataa arran qabiil waana salka ka hayta dadkumada ee nabadoonada
doonada xafiisyada gumaysa iyo baarka arrimahaasi way ku ogyihiin kulooda galayo arrinkaas maadaama arrinkiirata anigana arday natiijan arday heerdanku iyo heer gobolba arday waa arday weli arday talisaada gaylikeedaome gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada tan xudur ahna kusmaha gudoomiyaha degmada xudur yaa welibaan waraysi ku luwaladay arintun kusoo bulshada reer xudur iyo dhammaan dadka deegaanada ka wareegaysa musan kudigi inay arrintaha oo kale isku jiraan maxamed nur ibraahim radio warsan magaalada xudur wadahadal muqdisho unku dareera madaxda galmuduga magaalada muqdisho yamay baa ka sugana madaxda anka sareyta maamulka galmudug sida madawiinaga madawiine ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka sababtiiyo muqdisho iyo unkooyan yamay baa yeetaa sidiinan xali lahaaye khilaafka ku-teegan madaxda sarsare ee galmudugka waxgaradka kujeeda maamulka galmudug dowlada dhexe iyo beelo caalamka iyo garwadeenku haaya wadahadalkan furmi madaxda galmudug sidiiyo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku tirsan galmudugga saacadoogilaha dhaafiya miba jiray kulamo dhex maraya dhiniyada dhexdhexaadinta wada sada iyo warbaahinta iyo in sheegana wasiiro ku tirsan galmudugga madawiinaga galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa fadaya inuusa halbuuta lakudira khilaafka teegan iyo oona lankanagada doogna isku darkii galmudug iyo ahlu sunna madawiine ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug yadhani kiisha mayba iyo sheegana inuu madawiine xaaf uu suubsaday afar sano oo cusub oo hogaamiye doona galmudugka wasaaradda arrimo guda soomaaliya ayaa horay inka baaqti in madaxda galmudug iyo kooyana muqdisho silan xaliya khilaafsho miili warka ctc inku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sbeen oo la wareegtay howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda dowlado midooda yurub yamayba iyo shalay isla ogolaadana hindisus madawiinaga faransiiska manuel macron uu sajeediye bilii sebtembar silindhisa ciidamada midooda yuruba oo faragelin militari kasoo bii kora hadba dalalka iyo colaado ku dhiyaayana ciidankaasi yamayba la sheegay iniyo nagada doonana ahaano ku madax banaana isbahaysiga nato iyo dowladda maraykanka yahuuddo oo duqeyrtay caasimada dalka syriya ee dimashiqa warbaahinta dowladda syriya ayaa sheegtay in waa berigii hore ee hiraabtay iyo yahuudda lamagental iyo ku dhobena meelan dhowa garoonka diyaarado ee dimashiqa warbaahinta faahfaahin dheeraad ee mukubina khasaaro ku dhaladay duqeyntaasiyo goobta rasmiga ee lalabeegsaday dhinihi kale madaxa kooxda la dareerowka arrimo syriya raami cabdiraxmaan ayaa sheegay in duqeyntaas lalabeegsadi ketuba oo maleeshiyada ururka xisbullaahi lubnaan kala haayana meelandhow garoonka diyaarado ee dimashiqa maybanuus intaas ka daraya in duqeyntaas oo dhiidi kalbarkii hamiinimo ee xalay waana laka burburyaya keedkaasa inkastoo hadda qarax xoogana unkudhina goobta laka keediyayo hubka bilin juuna tomiyo todobadii yahatay markii diyaarado yahuuda ka duqeeyana fadhiisankayaala bariga dalka syriya waana laka dili maleeshiyo ka sugnaayana saldhigga militari oo militariga iraaq iyo ka lahaayeen xuduuda syriya warkii isanku dhugun sidaasan dhegeystayaal idaacadda warsan antaninka dhonyi warkan may baasaartay shukri ismaaciil axmed xuseen maxamed nuuriya silna dariirsiayay warka hamiinima maybana farsameeyey maxamuud rasta كما تسنتين دقيسك إذا عد ورسن